waa mahadsan tahay saakay abaar laba disaac oo rugid dumana dabkacay meel kaalin shidaal oo magaalada bartankeeda ku taallaa dabkaas ka kacay ilaahay subxaana watacaalaa hadda khasaaro nafeed ma jiro hal nin ayaa lug ka jabay laakiin khasaaro maaliyadeed oo badan ayaa jira meeshii kaalin shidaalka ku taallay oo dabku ka kacay iyo meelihii u dhawaayay oo dhan waa gubteen
waa garta tirakoob ma la hayaa marka guddoomiye khasaaraha maaliyadeed intuu gaadhsiisan yahay
ilaa hadda weli wixii lama xisaabin laakiin waxaan islenahay lacag oo maaragtay shan boqol oo kun oo dollar oo saaro la-eg ayaa meesha ku gubtay markii aan fiiriyo guryihii gubtay iyo markii aan fiiriyo ganacsigii guryahaas dhex yaalay oo haduu yahay supermarket iyo haddii uu yahay meelo oo maaragtay xawaaradaa iyo waxyaabo maaragtay dhowdhan oo ganacsiga qaybihiis kala duwan oo meesha ku yaalay iyo shidaalkii iyo meeshii smer barti meesha ku yaalay iyo waxaasoo dhan isku dantara waxaa isleeyahay lacag ilaa shan boqol iyo shan boqol oo kun oo dollar ay la agtahay khasaaradaas
muddo ayuu dabku socday ilaa saacado badan ah waa lagu guul dareystay ilaa amar dambe ilaa wakti dambe mooye marka maxaa ugu wacnaa wakti intaa la-eg in dabkaa uu socyo
dabku hadda waa dab weyn oo kacay u ahay dandamisna magaalada ma yaalo oo dandamisna aynaan helin marka markii dambe waa ku guuleysanay oo guryihii qayb kamid ayaa la dumiyey markii la dumiyey oo lakala jarayna qaybtii hore ka kacay ku ekaaday
marka see loo damiya maadaama dabdamis oolin
dad badan oo shacaba ayaa biyo la soo orday booyado biyaha yimid dadka aan saad ogtaaba dad geesiyaala waayo deegaanada degan oo naftuurayaal oo marka iyagii aadamiyey ilaahayna waa naga denshay
wixii sababay in dab kaco ma la ogaado guddoomiye
kaalinta shidaalku ka kacay waxaan u malaynayaa maaragtay meel oon barees meel ka kacay iyo dabku ka soo kacay kadibna shidaalku qabsaday waa garta dhusamareeb sanadkan gudihiisa waa markii saddexaad uu dab kaco weliba uu ka bilowdo kaalin shidaal ama meel baatrool lagu iibiyo maxay tahay sababta soo celcelisay wax looga baran la-yahay maadaama magaaladu aanay dabdamis qabin
wallahi horta magaaladu de waa magaalo hadda dhismaydo oo dad badan iyo ganacsiyaal badan iyo goobo badan oo shidaal laga samaystay waxaana waa qadar ilaahay oo way iska dhacaan waa laga yaabaa maaragtay taxadar xagga shidaalka iyo meelaha maaragtay lo shidaalka loogu talagalay oo u baahan in la habeeyo inay tahay meelaha hadda dabka kacay nafsada badan waa kaalimo shidaalay u badan yihiin marka kolley waxyaaba oon qaabka meelaha kaalimada shidaalka laga dhisay iyo siday isu kor saaran yihiin ku saabsan dayacaaduna waa jirtaa qadar ilaahayna waa jirtaa
hadda marka maxaa laga baran karaa kan guddoomiye
kulley mar kasta ee dhibdhaco ibraa laga qaataa inaan maaragtay dandamis horta la helo oo sidaan aan hadda kadib anaan kusii dhowran waa wax laga baran karo sidoo kale qaabka shidaalka magaalada u dhex yaallo ama meelahan uu isugu dhow yahay in la kala fogeeyo oo aan isku dayno haddii laga yidhaahdo inaan kaalimada shidaalka lagu gadayo meelaha yaman aan ka dhigno kala fogweysan hadda meelo isku dhow oo haddii hataa mid hadda middaa midka kale hataa u tallaabi kara ayaa iska badan marka insha allahu waxaan ku dadaalaynaa inaan kaalimada shidaalka sida loo dhisaayana hadda kadib ka taxadirno sidoo kalena inaan keenno degdamis
gobolka galgaduud oo dhan degdamis hal degmo ma lahan waxaa igu maqaalo ah in caabudwaaq dadkeedu ay lacag isku darsadeen dalbadeen welina uusa soo gaareen galgaduud oo dhanna aman laga helin maxaa weeye gobol dhan weliba magaalo madaxdii gobolka oo xarun u ah maamul goboleed in muddo ay dab dadkoodii waayaan waxay isaga damiyaan hal dabdamis oolin soo ma ahan dhibaato
wallaahi waa dhibaato dee dalka saad ogtahaba adeegyadii bulshadao dhan wax badanaa dhiman wax kastaahuba hadda meel waxay u dhamaystiran yihiin adduunka dhanka ma jirto soomaaliyana waa ogtahay burburka iyo dhibka iyo meesha laga yimid waxyaabaha maqana dadamisku kamid yahay keligii ma maqna gobolka oo dhanna maaragtay dee gobolkan qaybna hadda cadowaba haysta shabaaba haysta qaybna adeega maaragtay dowladnimadu kuma badnayn oo xagga xiriirkiisa iyo isla shaqaynta iyo hal maamul hadda ka hor maamulka galmudug hadda maahana isla shaqayn guud ma jirin waxyaabaha marka ganacsi xoog luuna kama jirin waxyaabahaan damiska waxaa keensan kara ma ogsoonta in ama dowlad la helo oo dadka u keento u adeegta ama ganacsi waaweyn oo asagu waxyaabahaas keensada in la helo ayaa maaragtay looga kaaftoomi karaa marka dadkii ganacsatada ahaay oo reer galmudug ama reer galgaduud ahaayna hantidoodii wadamo kale geliyeen iyo magaalooyin kale dowlad shaqaysa oo dadka wax u keentaana ma jirin taasaa marka waxay sababi kartaa saa hadda u sheegaysid inaan dadamis aan laga heli karin gobolka oo dhan
waxaa hadda aan xog nagu soo gaartay inaad wadaan abaabul iyo cambain oo wax loogu raadinayo magaalada oo dadku lacag isku darsanayaan ma dhaba
arrintaas ilaa hadda saaka markii khasaaradan ay dhacday ka horba afartan maamad ka hor dadkii hore kacay ayaa waxaan u qabanay guddi sidoo kale sanduuq dhaqaalaha lagu aruuriyaan qabanay laakiin iyadoo wixii maaragtay wax weyn laga qaban oo runtii shaqadiina oon lagu guda jiro ayaa saaka dabkaan haddana mar kala dhacay arrintii dardar xoog la hangelinay ilaa saakay waktigii iyo dadda ka dhexaysa waan u fadhinaa lacagtii badankeediina waan haynaa waxna maamulkaa bixiyey oo waad maqlayseen in madaxweyne ku-xigeenku uu yiri wixii meesha damiska lagu soo keenaayo kalabar baa dowladda bixinaysaa inta kalena dadku waa keeneen intii kaloo dadka ka qaadaynana hadda meel fiican noo maraysa waxaan rajaynaynaa inay beriba noo dhamaystiri doonto saas darteed marka habeen dambe damis waa gadayna haddii ilaaha yidhaahdo meel aan ka gadanaba way ugu dambeyn fursaddan adoo ka faa'iidaysanayo aan ku siin doonno ma jirtaa wax talo iyo baaq aad u jeedinayso shacabka galmudug guud ahaan gaar ahaan dadka reer dhuusamareebeed ee dal iyo dibadba jooga oo si gaaray u taabanayso dhibaatadan
wallaahi waa u jeedinayaa waxaan leeyahay dadkiina u danqada hanala ka gacan siiyo waxyaabaha aan hadda usii liidana sida damiskaas oo kale iyo ambalaasyada iyo waxyaabaha dadku aysan ka noolaan karin horumar iyo nabadna waa ku baaqayaa inaan isgacan qabsanana waa ku baaqaya